بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن النوع الثامن والعشرون نوع سديد اللباتنات معرفة آداب طالب الحديث xadiidka kii dalbaayay oo raadinayay aadaabtiisii in la barto ayuu ku saabsan yahay annawcu athaamin waalcishruun nooc labaatan iyo sideedaad macrifatu aadaabi taalibi alxadiidi xadiidkii kii dalbaayay oo daalibkii xadiidka aadaabtiisii aadaabtaasi in la barto ayuu ku saabsan yahay oo la ogaado asalku waxa ahayday ay dhaheen culimmada inuu daalibu aadaabi alxadiid aadaabu daalib alxadiidi lasoo hormariyo aadaabu muxadid laga soo hormariya asalka ahayday laakiin culamada intoodii badan saana ku socdaan in lasoo hormariyo muxadidka mudnaanta maadaama oo sheekhi uu yahay oo asiga lasoo hormariyo horta asiga naftarkiisii aadaabtiis markii la sheego kadib daalibka la sheego ayaa inta badan u badan yihiin ama asal ahaan saas ayaa ku ficnaaday leeyihiin si kastaba ha ahaatee wuxuu ku saabsan yahay noocani aadaabu aalib alxadiid xadiidka qofka raadinayo aadaabtii looga baahan yahay aadaabtii looga baahan yahay sidiisiinama kitaabba kutuba laga alifay kutub aadaab aalib alxadiidi ama aalib alcilmi kutubo farac badana laga alifay gaar ah ayaa laga alifay sida sida ya tadkiratu saamic oo kale iyo sado maxaa kale ka mid ah aljaamic ya almuxadis alfasil miya kee waay fi akhlaaqi fi aadaabi raawi wasaamic waaye waayahay alfaqihi walmutafaqih naftirkiisii muqadimadiisii waa ku sheegaya alimaam nawowi fi majmuuceedu waa ku sheegaya culimo badanaa ka hadleen kutubo ka alifeen ibn cabdilbarina kitaabu leeyahay isagana jaam bayani jaam alcilmi walbayaan jaam albayani walcilm isagana cilmigiisi guud ahaan waa ga hadla laakiin aadaabta daalib alxadiidkina waa ka hadlaya culimada gadaal mutaakhiriintana waa ka hadleen kutubo ka alifeen sida xiliyatu daalib alcilmi kutubaa laga alifay farac badan ayib marka nooca ka mid ah musalaxkan waa lagu soo daraya waa kana qad taqadama waxaa soo hormaray minhu noocani xaggiisii jumalon jumlooyin ayaa soo hormaray ayaa soo hormartay qad taqadama waxaa soo hormaray minhu noocan xaggiisii oo macrifatu aadaabi daalib alxadiidi xaggiisii ka mid ah jumalon jumlooyin ayaa soo hormareen jumlooyinkaasoo mufaraqatun la kala geeyey oo qeyb qeyb ka hadlayso saddexdii kii hadda noo aadaabka muxadidka ka hor anwaacdii kale dhammaan meelo badan ayaa lagu soo sheegay taxamul xadiidkii iyo waa lagaga soo hadlay labadii nooc labadii nooc ka dambeeyana waa lagaga soo hadlay qeyb qeyba laga soo hadlay meelahaas waa nagu soo hormareen iyadoo kale tatagsan waay wayajibu haddaba waxaa waajib ah calayhi calaa daalib alxadiid xadiidkii qofka raadinaayo waxaa waajib dushiisii ku ah tasxiixu niyati niyada inuu tasxiixiyo asagana sidii sheekhiiba loo soo sheegay muxadidkii inuu niyada tasxiixiyo asagana daalib alxadiidka waxaa laga rabaa inuu niyadiisii tasxiixiyo ayaa laga rabaa ayaa waajib ku ah iyo walikhlaasu inuu saafi yeelo niyada lilaahi ama inuu u saafi yeelo dheh lilaahi ilaahay dartiisa u saafi yeelo tacaala sareeye fii talabihi talab alxadiid xadiidka dalabkiisii waxaa la rabaa inuu u dalbo ilaahay dartiisii oo isu u dalbo waay walikhlaasu iyo inuu saafi yeelo lilaahi alla dartiisa u saafi yeelo tacaala sareeye fii talabihi dalab alxadiid xadiidka dalabkiisa ilaahay dartiisa inuu u barto waay iyo walxadaru inuu iska ilaaliyo min atawasuli gaaritaan bihi bilxadiidi u gaaro ku gaaro ilaa aqraadi dunyaa adduunyo aqraadkeed iyo danooyinkeed inuu ku gaaro besah iska ilaaliyo waay oo ilaahay dartiisii u barto wuxuu ka mid yahay aan soo marnay cilmiga xadiidka hee min culuumi alaakhira ayuu ka mid yahay ayib waxaana u daliishanayaan shaarixka daliilka xadiiska keenaayo inuu qofka wax la rabo ilaahay dartiisu barto faqad rawaa abu dawuud wabnu maaja min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam man tacallama qofkii uu barto cilman cilma cilma uu barto waay cilmigaasoo mimaa kii ka mid ah yubtaqaa lagu dalbaayo bihi isaga wajhullah ilaahay wejigiisii lagu dalbaayo tacaala sareeye laa yatacalamu halasagoo aan u baranaynin laa yatacalamu asagoo aan u baranaynin mankaasi hu cilmigaasi ilaa liyusiiba inuu ku asiibo ku helo mooyaane bihi cilmigaasi caradan dan iyo dhaldhalaal min addunyaa ka mid ah adduunyada moodanooyinkeeda ka mid ah inuu u barto mooyaane si kale aan u barnaynin lam yajid ma helaayo ninkaasi carfal janna janna carafkeed ma helaayo waay yowma alqiyaamati qiyaama maalinteeda inuu galo iska badaaye carafkeedii hataa ma helaayo carafkeedina waxaa laga soo hela min masirati kada wa kada tii nabi dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam waayahay wa qaala xamed ibnu salama xamed ibnu salama wuxuu dhahay man dalaba alxadiida xadiid qofkii dalbo ligayr illaahi ilaahay keyrkiisii u dalbo mukira bihi waa lagu khiyaamaynayaa waa la makarinaya waa ninkaas waa nin la makariyey halaagsamay waay qaala sufyaan thawri wuxuu dhahay maa aclamu ma ogi camalan camal huwa camalka afdalo ka fadli badan min dalab alxadiid xadiid dalbitaankiisii liman qofkii laakiin araada allah ilaahay dartiisu doono araada u doono allah ilaahay doonaayo waay liman araada allah ilahay qofkii doonaayo waay tacaala sareey qofkii ilaahay doonaayo waaye waayahay wayasalu llaha ilaahay ayuu su-aalanayaa ninkii daalibulxadiidka ahaa wuxuu weydiisanayaa wayasalu llaha wayasalu wuxuu su-aalanayaa allaha ilaahay wuxuu weydiisanayaa tacaala sareeye atawfiiqa waafajiin waay inuu ilaahay waafajiyo sida sawaabka ah sida xaqa ah cilmulxadiidka dalabkiisii inuu ilaahay waafajiyo ayuu ilaahay weydiisanaya waay u ziyaadiyo tawfiiq iyo watasdiida toosnaan inuu ku toosnaado ilaahay diinkiisii xadiidka dalbataankiisii ku toosnaado ku dhaqmo oo qaato ayuu ilaahay weydiisanayaa waay iyo wataysiira fududayn inuu ilaahay u fududeeyo cilmi xadiidkii ilaahay inuu u fududeeyo waay intaasuu weydiisanaya waay taasi ayuu weydiisanayaa waaye wayastacmila amase wayastacmilu waay waa ku dhaqmayaa waa isticmaalayaa waa ku dhaqmaya waay wayastacmilu waa isticmaalayaa daalibulxadiidkii alakhlaaqa akhlaaqta dabacooyinka aljamiilata wanaaga badan iyo walaadaaba aadaabta ayuu ku dhaqmayaa waay muhim jiddan inuu qofku akhlaaq wanaagsan iyo aadaab wanaagsan inuu ku dhaqmo waa waajibay ku tahay haddii kale qofkaasi aadaab aan lahayn cilmigiisiina anfac ma laha faa-iide ma laha kuma dheebsanaayo cilmiga goorta wax tarayo waxaa waaye qof haddii qofkiisii aadaab iyo akhlaaq leeyahay waayo sidaas daraaddeed salafka cilmiga barashadiisii waxaa ku danayn jireen aadaabta barashada iyo akhlaaqda qof akhlaaqdiisii inuu wanaajiyo waayo kutubo badanaa laga alifay si harad qaar ka mid aan u sheegnay alimaam alaajuri naftirkiisa wuxuu leeyahay kitaab la dhahayo akhlaaq alculamaa akhlaaq alculamaa uu leeyahay alaajuri akhlaaq alculamaa min mutaqadimiin oo ka mid yahay wayastaamilu waa camal falaya waa isticmaalaya alakhlaaqa akhlaaqdii ku camal falaya aljamiilata wanaag badnayday iyo walaadaaba aadaabta waay uma kadib liyafruqa ha u faaruqo ha u faarajiyo uma kadib liyafruqa ha u ha u faarujiyo juhdahu dadaalkiisii fii taxsiili taxsiili alxadiid xadiidka soo xasalsashadiisii juhdigiisii ha u faarujiyo waay oo in badan sidii oo asaga xadiisu kusoo xasalsan lahaa juhdigiisii ha ku bixiyo uma kadib liyafruq ha faarujiyo juhdahu dadaalkiisii fii taxsiilihi taxsiili alxadiid xadiidka soo xasalsashadiisii waay wayaqtanim ha ka qanimaysto ha ka faa'iidaysto imkaanahu suurtagalkiis wixii u ah wixii suurtagalayo asaga suurtagal u ah ha ka faa'iidaysto ha ku dadaalo mar walba waxaa la rabaa qof inuu dadaalo wixii dan ugu jirto uu ku dadaalo markaasuu sharixu uu keenayaa daliil fa fi saxiixi muslim wuxuu ku sugan waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra marfuuca ixris ku dadaalniyaho calaa maa yanfacuka wixii wax kuu taraayo wastacin billaah allaha u kaalmayso walaa tacjaz ha cajizin waay waqaala yahya ibnu abi kathiirin wuxuu dhahay laa yunaalu lcilmu cilmo lama gaaro biraaxati ljismi jismi raaxadiisii iska nimcaysan aan dhiboonin cilme laguma gaaraayo uu dhahay wa qaala shaaficiyu alimaamu shaafici wuxuu dhahay laa yadlubu ma dalbo haadaa kanaan cilma cilmiga ah man qof ma dalbo waay yadlubu dalbaayo hu manka bitamalluli waay laa yadlubu dhe ma dalbaayo haadaa kanaan cilma cilmigan ah man qof ma dalbaayo waay yadluu dalbaayo hu cilmiga dalbaayo oo bitamalluli ku dalbaayo waay tamallul raax jeceelan iyo wamastamallul riwaayaadka qaar waxaa ku sugan bitamalluki waay bitamalluk milkinimo iyo boqortinimo qof raadinayo waay ama bitamalluli raxraxa qof raadinayo ma balato ilmaanay ma ma dalbo iyo waqina nafsi naf qananimadeedii ilmo kuma dalbo oo fa yuflixa u liibaano ma jirto waay walaakin man qofkii dalaba dalbo hu cilmigii bidillati nafsi naf dulinimadeedii ku dalbo wa diiqi lcayshi nolol ciriiri oo dhib ah inuu ku dalbo wa khidmat alcilmi cilmiga u khidmayntiisii ku dalbo aflaxa waa liibaan iya buu dhahay idan sida waxaa la rabaa marka inuu ku dadaalo ay waxay suurtagal ah ku dadaalo oo waa ku dhibtoonaya shaki kuma jiro cilmiga barana mana dhibtoonayo wax isqabanaya ma aha inuu ku sabro intaas la rabaa marka juhdigiisi si fiican u geliyo wayabda-u waa bilaabaya daalibkii bisamaaci samaacigi iyo maqalkii wuxuu ka bilaabayaa min arjaxi shuyuukhi baladihi beledkiisii shuyuukhta joogto kuwa ugu raajaxsanayo ka bilaabaya isnaadan xagga sanad ahaan ugu raajaxsan wayabda-u waa bilaabaya bisamaaci samaacigii iyo maqalkii wuxuu ka bilaabayaa min arjaxi shuyuukhi baladihi beledkiisii shuyuukhta joogto kuwa ugu raajaxsan ayuu ka bilaabaya xaggooda isnaadan xagga sanad ahaan kuwa ugu raajaxsan waayo sanadkiisa caali uu yahay wa cilman iyo cilmo ahaan kuwa ugu raajaxsan oo welma badan wa shuhratan iyo caanbaxid kuwa hee ugu raajaxsan waayo cilmiga ku caanbaxay oo si fiican u yaqaano funuunta dhan oo garanayo waayo wa diinan iyo diin ahaan ku caan iyo ku caanbaxay waayo ama wa diinan diin ahaan ugu raajaxsan xagga tadayunka iyo diin ahaan aada isaga ayaa kii ugu raajaxsan oo ka bilaabaya waayo iyo wa kayrihi intaas keyrkood iyo wa kayrihi intaasi keyrkood ku raajaxsan waayo intaas markii waxaa ka barto marka markii saas lileeyahay laakiin haddii beledkiisii dad noocaas ah caqiidadooda fiican tahay hadda ay joogaan waayo laakiin haddii aysan joogin meeshii qof haddii dadka caqiidadooda fiican tahay wax laga akhrisanaya laga helaayo waa inuu aado waayo shardina ma aha shardina ma aha laakiin waxaa u fiican isagoo magaaladiisa iyo culimadii joogto wax ka soo bartay kadib inuu meelaha kala sii aado waayo haddii suurtagala u tahay faidaa faraqa markii u faaruqo daalibkii min muhimmaatihim mashaa'ikhtaasi muhimmaadkooda xaggooda u faaruqo wixii muhiim uu ahaa oo ayaga ku fificnaayeen markii ka dhammaysto oo kasii barto waa inuu u faaruqo waayo muxuu samaynaya falyar hal dheh har harto markaasi har harto calaa caadati xufaadi mubarisiina oo kale faidaa faraqa markii u faaruqo oo soo dhammaysto min muhimmaatihim mashaa'ikhtii muhiimaadkooda xaggeeda kasoo dhammaysto falyarxal ha u rarto xagee u raranayaa ilaa saa'iri lbuldaani waa sida shaaraxa u qabanaya ilaa saa'iri lbuldaan magaalooyinkantoodii kale ha u baho waayo calaa caadati lxufaadi jaryan asigoo ku soconayo calaa caadati lxufaadi waay xufaadii caadadoodii xufaadaasoo almubarisiina mubarisiinta ahaayeen cilmigani ku banaanbahay si fiican u barteen sidaasi oo kale ha sameeyo ayuu leeyahay arihla ilaa alab alcilmi ha aado kutubna waa laga alifay sooma dib albagdaadiya ka mid aba waaya arihla ilaa alab alcilmina asala leedahay adilo u daliishanayaan adilo ayaa u daliishanayaan alimaamu bayhaqi iyo khatiib albagdaadi sidana soo naqlinayaan shaarixkan hoos ka soo qabanayo jaabir ibni cabdillaahi sidii tisi iyo iyo rixladii muusa ilaa khadir iyo wixii la midka ah ayaa hoos ka sheegaya sharcaga taasay fiifiirso walaa yaxmilu mase walaa yaxmil yaysan ku xumbaarin hu daalibulcilmigii asharahuwa mamanaasho ama mamanaan yaysan ku xumbaarin ala atasaahuli fudaysi yaysan ku xumbaarin waay fi taxamuli la fudaysto walaa yaxmil yaysan ku xumbaarin hu daalibulxadiidkii asharahwa asharahwa mamid mamid waay mamid mamanaasho mamid mataqaanaan ya shquul aada u jecel yahay waasa kuma mamanaasho waay waxaa si aada u jeclaado dalabulxadiidi iyo aada u jeclaaday qof kasta u arko inuu ka qaato maha waxaa rabaa marka aadaab ay leedahay taxamulka inuu wadadaada si fiican u mar waay wax kasta oo arkay inuu iska tasahul tasaahuldo oo qof kasta arkay wax kasii qaato maha xamaasadaasi ku kacan darteeda wixii arka oo cilmadooda on inuusu qaato ma aha e waa kala fiirsanaya laga wadaa walaa yaxmil yaysan ku xumbaanin hu daalib alxadiidkii ashrahu ma mid waay cala tasaahuli tasaahul iyo fudays dushiisii yaysan ku xumbaarin oo tasaahulayo fi taxamuli waay oo qof alaal qofkii arko wax ka qaato maya waxaa la rabaa marka cilmo cilmo fi fiican inuu rahsado waay oo fa yukhilla waa kas fa yukhilla uu dhibo dhimo bishayin shay oo min shuruudihi shuruudii alxadiidi ka mid a u dhimo waayo shuruud ay leedahay qof waa laga raasanayo waana soo hormartay yaa wax laga qaadanaa yaa waan laga qaadanaynin waa soo marnay kaas oo kale waayo oo fa yukhilla uu dhimo oo ka tago bishayin shay oo min shuruudihi shuruud alxadiidi ka mid ah oona soo hormartay saabiqa wayanbagii waxaa u habboon ninka oo daalib alxadiidka ah an yastacmila inuu ku camalfalo waayo ma wixii yasmacahu yasmacuhu asaga soo maqlay oo min axaadiidi alcibaadaati waalaadaabi ah saasaa la rabaa wayanbagi wixii la bartay inuu ku camal falo loo baahan yahay wayanbagi waxaa haboon an yastacmila inuu ku camal falo ma wixii oo yasmacu daalibka soo maqlay hu maaga oo min axaadiidi alcibaadaati cibaadooyinka axaadiisteedii ah iyo waalaadaabi aadaabta axaadiisteedii ah fadalika kaas camalfalkaasina zakaatu lxadiidi xadiidka zakadiisii waay xadiidka zakuu leeyahay zaka ayaa ku waajibaysa zakadiisi maxaa waaye in lagu camalfalo waaye fadalika kaasi zakaatu lxadiidi xadiidka zakadiisi waay wasababu xifdihi xifdi xadiidi xadiidki xifdigiisii sababtiisii waay xadiidkii lagu dhaqmo ma ilaabayso ma ilaabayso waay ma ilaabayso waay hoos fiiri bal faqaala faqad qaala bishru alxaafi bishru alxaafi wuxuu dhahay nin caabida zaahida caalimi ayuu ahaa bishru alxaafiga faqad qaala bishru alxaafi wuxuu dhahay yaa asxaaba alxadiid xadiidka asxaabtiisiw adduu guta zakata haadaa kan zakadiisii kaasoo alxadiidi ah icmaluu ku camalfala min kulli mi'atay xadiidin laba boqol xadiid kasto xaggoodii bimiati bikhamsati axaadiida shan xadiid kaga camal falo saasaa dhihi jiray saasi ayaa dhihi jiray waay wa qaala camru bnu qaysin almulaa'i wuxuu dhahay idaa balagaka shay-un shay haddii kusoo gaaro min alkhayri min alkhayri khayr xaggiisii ah facmal bihi ku camal fal walow maratan hal marba ha ahaatee takun min ahlihi si aad u noqoto shaygaasi khayrka ah ama xadiidka ah ehelkiisii waay wa qaala wakiicun wuxuu dhahay idaa aradta haddii aad doonayso an taxfada alxadiida xadiid inaad xafadid facmal bihi ku camalfal wa qaala ibraahim ibn ismaaciil ibnu mujamic wuxuu dhahay kunaa nastaciinu waxaanu ahaynay kuwa kaalmaysanayo calaa xifdi alxadiidi bilcamali bihi waay bilcamali bihi waay wa qaala axmed ibn xambal wuxuu dhahay maa katabtu ma aan qorin ma qorin anigu buu leeyahy xadiidan xadiid ilaa waqad camaltu waqad camiltu bihi waay imaam axmed intaan axaadiida isaga soo xifdiyey intaan axaadiida isaga soo maqlay hal xadiid ka mid ah hee ma jiro ilaa markii isaga ku camal falo ayuu qoraaya fiiri wax yar miya wax yar maaha ayib maa katabtu maan qorin xadiidan xadiid ilaa waqad camiltu bihi anigoo ku camal falay mooyaane xataa mara bi bi ilaa isoo maray ana nabiya nabiga sal l slama ixtajama waa istoobay waacdaa wuxuu siiyey nabiga abaadaybata kii toobaye waaye diinaarana siiyey xadiidkaas ay soo martay buu dhahay faxtajamtu anigana waan istoobay buu dhahay marka waacdaytu lxajaama kii wax toobaya waxaan siiyey diinaaran waaye maxaa dhaafay waay marka soo ma sidaas waay faslun allah subxana wa taala aclam